habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiin eena kuwooda ugu waaweyn ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo gudaha u galay degmada celdheer ee gobolka galgaduud ee soomaaliya kadib markii shalay ay isaga baxeen dagaalamayaasha shabaab madaxda ugu sarraysa dalka iyo mas-uuliyiin dad shacab ah oo ka qayb galay aaska qaran ee maanta muqdisho lagu sameeyey alaa u naxariistay wasiirkii wasaaradda haweenka iyo xuquuqlisaanka xukuumadda soomaaliya madaxweynihii hore ee maamulka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta gaaray magaalada gaalkacyo kuna dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada ee puntland dowladda hoose ee magaalada marka oo markii ugu horreysay bilowday bixinta baasaboorka koonfur galbeed guddiga amniga doorashooyinka puntland oo soo bandhigay ciidankii sugi lahaa ammaanka doorashooyinka ka dhacaya deegaanada maamulkaasi puntland maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee soomaaliya oo maanta la horgeeyey eedeysanayaal loo haysto dembiyo kala duwan akhbaaraadka dibadda warka iyaga habeenaad caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn ciidamada cirka israa'iil oo sheegay in diyaarado dagaal ay ku weerareen kooxaha islaamiga ee xisbullah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan saaxiibayaal caawa khamiis jimco ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha diseembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen kusoo dhowaada warkaasi oo aan idiin akhriyo anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa gudaha u galay degmada ceeldheer ee gobolka galguduud ee soomaaliya kadib markii shalay dagaalamayaasha shabaab ay halkaasi iskaga baxeen ciidamada ayaana howlgallo ballaaran ka sameeyey degmadaasi oo ay muddo gacanta ku hayeen dagaalamayaasha shabaab warbixinta warkan cabdifataax muumin ilka case ayaa dhammaystiraya
waa cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo howlgal miina baaris ah ka sameeyey degmada celdheer ee gobolka galgaduud kadib markii ay ula wareegeen gacan ku-haynteeda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo garab ka helaya ciidamada deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay degmada celdheer ee gobolka galgaduud halkaa oo bilooyinkii lasoo dhaafa ay ku sugnaayeen dagaalyahaano ka tirsan al-shabaab ciidamo huwantaha ayaa galay degmada celdheer shalay oo arbaco ahayd waxaana ay ciidamada halkaas ay ka wadaan howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka degmada ceeldheer oo saldhig muhiim u ahayd dagaalyahaanada al-shabaab saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ayaa sheegay inay si buuxda gacantooda ugu jirto degmada ceeldheer waxa ayna xuseen in ay howlgal ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ay sii wadayaan inta ay al-shabaab ka saarayaan goobaha ay ka joogaan bariga gobolka galgaduud degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxa ay bilooyin ka hor ka soo baxay ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka waxaana degmadaasi dib gacantooda ugu gashay dagaalamayaasha al-shabaab oo horey sannado badan ay haysteen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada dowladdii kuwa dadka deegaanka ayaa kordhiyey howlgallada ka dhankaa dagaalamayaasha al-shabaab oo la doonayo in looga saaro deegaanihii degmooyin ay kaga sugan yihiin bariga gobolka galgaduud cabdifatax muun warbaahinta dalsan
aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdifitaax muumin magaalada muqdishona maanta waxaa aas qaran loogu sameeyey allaa u naxariistee wasiirkii wasaaradda haweenka iyo xuquuqul-insaanka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya marxuum khadiijo maxamed diiriye oo ku geeriyootay dalka jabuuti meydkeeda oo laga soo dejiyey magaalada caasimadda muqdisho ayaa qaran ee loo sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ay weheliyaan madaxda qaranka iyadoo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho lagula dukaday salaada janaasada allaa u naxariistay marxuum khadiijo maxamed diiriye oo ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidoo kale tan ahayd wasiirkii wasaaradda haweenka iyo xuquuqul-insaanka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya intaasi kadib ayaa ee, isbitaalka xoogga lagu aasay qaar ka mid a eheladeeda iyo dadkii ka qaybgalay aaskeeda ayaa warbaahinta la hadlay waayo kullu nafsin daa'iqatu lmowt annagoo sabarsanaanahay inta islaamiga soomaali maxamud ummadda muslimiinta waxaa leeyahay sabr iyo imaan dhammaan hooyo anaga siiyo dhammaan qaranka soomaaliyeed madaxweynaha dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda labada aqalba baarlamaanka intaba soomaali maxanta waxaa leeyahay inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun sabr iyo imaan dhammaanteen insha allah jazaaka allah inaka والله دمان سوكوب سجود أهم بحالنا جزاك الله إلهي صبري إيمان أنا الله نقصيه إن كان أجر حسنات إلى أن يقصيه أفضل بوح قيست إن شاء الله جزاك الله
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون maanta waxaan u joognaa waxaan joognaa istaalka xooga waxaan joognaa aaskii wasiir wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasiir khadiija maxmed diiriye oo hadda la aasaayo qabrigeeda la dhigay ilaahay horteenna ha cafiyo marti la jecelyaha allah ka dhigo rawda min riyaada janna ilaahay ha ugu furo qabrigeeda horteenna allah ha cafiyo annagana cafi iyo masaamax ummadda soomaaliyeed oo dhan qofay jecleed oo ummadda u taagneed u istaagaysay ahayd adduunyada insha allah wax kasta ay mudan tahay waa la waa la siinayaa wasiiradda munaasabad kasta ay mudan tahay maanta aas qaran ayaa loo sameeyey qof mudan qof weyn ayay ahayd ilaahay ha u naxariisto wadankii ay ku soo dhimatay ku geeriyootay jabuuti ahaa maamuuskii ay lahayd ayaa laga soo siiyey haddana dalkeena markii la keenay waxaa loo maamuusay aaskeeda maanta aas qaran waaye tacsi weynaa noo taalo lagama kala mamaqneen la- ee, madaxweynihii jamhuuriyadda ra-iisul wasaarihii dalka xukuumadda dhammaan way joogeen wasiir khadiijo maanta sida ay heshay oon loo kala maqneen insha allahu maamuuskeedana waa soconayaa annaga haddaan ahay wasaaraddii haweenka ay nooga tagtay howshii ay nooga tagtayna way soconaysaa kani waa premier wele
raajicuun allah u naxariisto wasiiraddeena khadiija maxamed diiriye runtii waxay ahayd qof mug iyo miisaan iyo micno u lahaa dowladnimada soomaaliyeed khadiija allah u naxariisto ilaaha naga jeclaystay runtii laga soo bilaabo labadii kun jamhuuriyadda saddexaad markii la aas-aasay ilaa iyo haatan ayay u khidmaynaysa qarannimada soomaaliyeed meel fiican ayay keentay qayb weyn ayay ka soo qaadatay dibudhiska dowladnimada iyo dibudhiska dalkaba runtii ilaah baa naga jeclaaday qof weyn oo tiir tiirarka ka mid ah soomaaliyeed oo jabay waaye laakiin ilaahay iyadana ahlu janna'a ka dhigo annagana beddelkeeda oo qayr qabo ilaahay ummadda soomaaliyeed casiiyo ilaahay waxaa uga baryaynaa dalkaani meeshii ee uga tagtay meel ka fiican inuu ilaahay gaarsiiyo iyadana ahlujanno ka dhigo runtii waxay ahayd qof firfircoon oo tusaale u ah waxtarka haweenka soomaaliyeed miisaanka haweenka soomaaliyeed ee muujisay waxtarka gabdhaha soomaaliyeed ee muujisay ee runtii taasuna waxay tusaale u tahay mugga iyo miisaanka iyo micnaha ay gabdhaha u leeyihiin qaranka soomaaliyeed iyadana allah u naxariisto qaranka iyo ummadda soomaaliyeedna waa uga tacsiyeynaynaa iyo shacabka guud ahaanba waa mahadsantiin
waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay ee aaska ah allahu raxmadee ee, marxuum khadiijo maxamed diiriye oo ka mid ahayd golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamse cabdi bare geesa kale dhegeystayaal haddii aanu fiirino madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli gaas ayaa magaalada gaalkacyo ka degay isagoo ka qaybgalaya ama ku dhawaaqaba inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka puntland wariyaha iyaga deegaanadaas kasoo warama ayaa warbixinta warkan igaya
ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya dhaktar cabdiweli maxamed cali gaas ayaa soo gaaray magaalada gaalkacyo oo xilligan laga dareemayo ololaha doorashada puntland madaxweynihii hore ee puntland marna soo noqday wasiirka koowaad ee soomaaliya ayaa xilligan ku biiraya loolanka loogu jiro kursiga ugu sarreeya mandiqada puntland soo dhoweynta oo miiqaamkeeda aada u sarreeyey waxaa garoonka cabdulaahi yuusuf ku sugnaa nabadoono waxgarad haween dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxgaradkii bulshadii ka qayb galay soo dhoweynta musharax cabdiweli maxamed cali gaas ayaa dareenkooda cabiray
maanta waxaan halkan ku soo dhowaynaynaa madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas maasha allah soo dhowow baan leenahay madaxweyne musharax waxaad mulaynayaa waa loo ooman yahay madaxweyne soo maray meeshaan oo wax badan oo waxqabada qabtay oo la taaban karo bulshadiisuna ay jeceshahay geesahayga waxaa taagan baan u malaynaya dad aad u tiro badan gaalkacyo waxaad mooddaa dadkiiba inay ka soo wada guureenoo dhammaantood isugu yimaadeen eerboorka cabdilaahi yuusuf marka waxaan leeyahay insha allah guuliga gobni baan leeyahay codkana insha allah waad heli doontaa haddii rabbi idmo bulshadaaduna way ku jeceshahay maanta waxaan halkaan u joognay inaan soo dhoweyno brofesor madaxweyne hore ra-iisul wasaare hore soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas run ahaantii aad baan u soo dhoweynaynaa madaxweynaha waxaan leenahay nasiibkiisa buu tijaabinayaa insha allah waana la dooranaya mar labaad buu soo laabanayaa waa madaxweynihii ugu horreeyey puntland oo dadka bara waxa la yidhahdo isku tashi puntlandna isku tashato dekado iyo eerboor lagu dhisay wey ninkiina baray weeye haddana waxaan rajaynaynaa khibraddiisii hore inaanu inuu dib uga faa'iidaysan doono wixii hore oo ka khaldameen uu hadda sixi doono waxaan kaloo madaxweynaha aad iyo aad ugu taageersanay qadiyadda deegaanada f c uu aad u difaaco oo saxaafadda ka difaaco meel kasta ka difaaco waagu puntland jooga dagaallo u sameeyey dagaallo badan galay marka madaxweynaha aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa qodobka koowaad aan ku taageerna waxa weye qadiyadda f c oo uu ka taagan yahay meel aad iyo aad u muhiima
inaynu ku soo dhoweyno ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweynihii hore ee dowladda puntland ahna hadda musharax madaxweyneha dowladda puntland doctor brofesor cabdiweli maxamed cali gaas runtii cabdiweli waxaynu ku xasuusanaa shantii sano oo puntland uu soo maamulayey heerkii uu gaarsiiyey kaabayaasheeda dhaqaalaha horumarka iyo nabadgelyada uu qayb weyn u ka ahaa cabdiweli intii uu shantii sano madaxweynaha puntland ka ahaa waxaan ku xasuusanaa nabadoonnimo tanaasul oday soomaaliyeed runtii maanta puntland waxay u baahan tahay oday soomaaliyeed waxay u baahan tahay siyaasi puntland isku wadi kara waxay u baahan tahay siyaasi ka shaqayn kara nabadeeda iyo horumarkeeda waxaan aaminsanahay arrimaha s c ka taagan hadda ee khaatumo inuu qayb weyn ka noqon karo cabdiweli haddii maanta lagu ku guulaysto madaxweynaha puntland mudana cabdi weliyo nimaanka mas-uulada weliba madax waaineheni horaa matalan weliba madax waaineheni horaa matalan mudana cabdi weliyo nimaankii murtida lahaa mudana cabdi weliyo nimaankii murtida lahaa dakaadii garacad boohodiriyo camiray dakaadii garacad boohodiriyo camiray waxaa dhagax dhigay cabdihi weliyo cuslaa waxaa dhagax dhigay cabdihi cuslaa maraakiibta gooshta iyo hodonyahaa gurguran maraakiibta gooshta iyo hodonyahaa ka miran mudana cabdi weliyow malkaadaan ku soo dhowow mudana cabdi weliyow malkaadaan ku soo dhowow heshiisayga qabsadaa mudana dawlad iyo dadkuba way ku doonayaan dadweynuhu aday mudanee ku dabaaldegeen durbaanka sacabka iyo mashxaaraday isu dareen annagu waan ku dohoranayna ducaysano damiinaga noqo butlahaan maanta daadahe daldhisay cabdiweliyow daacad baynu ku rabnaa buntland sawdahadaheysaa diiwaanka galay
guud ahaana dhegeystayaal warka habeenada caawa kala socoteen dalsan f m muqdisho waana intaa warka kiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel